mahadaliyo maalin lagu farxee mudan iyo marwa meherkoodii dhacay
midabkaas la hela sacab iyo mashxalad mudashuu aroos
waa mahadaliyo maalin lagu farxee mudan iyo marwa meherkoodii dhacay
marxabeeya oo midabkaas la hela sacab iyo mashxalad mudashuu aroos
أولاد مسؤول مسلم أخوة دينية محمد يرون داي مبتغو أولاد عيد سيئو أولاد مسؤول مسلم أخوة دينية محمد يرون داي مبتغو أولاد عيد سيئو miisaanu socod nuur iyo hanan maalin dhalaalkooda midab qurxoon
madaxaarakiyo maalkiyo midkii aqontiisa malad maxamed otahe
miisaanu socod nuur iyo hanan maalin dhalaalkooda midab qurxoon
madaxaarakiyo maalkiyo midkii aqontiisa malad maxamed otahe
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha iyo galgacalka lahaa muusiga islaamaha
أولاد مسؤولة مسلمة هودية محمد يرون داي مبتغو أولاد عيد سيئو
isku soo noqod wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo barnaamijku caawa aad ayuu xiise badan yahay barnaamijku barnaamijyadii hore aad habeen walbo jimcaha halkan aad kala soco jirteen caawa waxaan filayaa inuu ka xiise badnaan doono mataanayaasha barnaamijku caawa waa
anigoo ah faa'iise xasan shariif
cabdifataax cabdulaahi dhoore sooman ayaa barnaamijka caawa halkan iyo faa'iiso xasan shariif oo mataano barnaamijka caawa ka ah ayaa tabin doona barnaamijka walle isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leenahay oo walle barnaamijku caawa wuu ka duwanaan doonaa barnaamijyada aad hore u dhegaysan jirteen haye faa'iisa bal caawa dareenkaaga
waa tahay cabdifataaxo waxaad moodaa hadalkaba inad igu boobsiisay markaa haddee waxaa u maleynaya dad badan inay waxyaaba badan soo wadaan marka arin laftirkeyga hadal badan aa soo kuura ayaa ku dhahay marka caawa in in lagu waayey sanadadii ugu dambeeyay bilihii ugu dambeeyey haddana aaba mhm dadka waa u maleynaya inay sharqantaada oo dhan la wada socdeen marka waa kusoo dhaweyneynaa
waa mahadsan tahay faa'iise xasan shariif waan isku soo noqon doonaa kaftanka uu jiri doonaa caaway balse sa- sidai caadada noo heed barnaamijka caawa farsamada halka farsamada waxaa inoo fadhisa ayaan maxamuud cali ayaa noo farsamaynaysa cadaaday deegaanada u dhow- nagu dhadhow waxaad ka dhegaysan kartaan siddeetan iyo siddeed dhibic shan megratis waa f m ta dhanka oo dhuusamareeb deegaanada hoos yimaadana siddeetan iyo siddeed dhibic eber ayaad naga dhegaysan kartaan saaxiibadana dhegaysanayo farsamayaqaanka heesta caaway noo soo qaban doonto xasuus ayaan idin gelinayaa heesihii hadde dib waxaan idinkugu heesaada walle haddaad dhegaysataan dareenkiin ayaa bedelmi doona bal aan soo qabto heestaas walle farsamayaqaanka ayaan u daynayaa
hooyo boocisha waxaa baartay allo xilkas baa ku dhalay reer beetiye hooyo boocisha waxaa baartay allo xilkas baa ku dhalay reer beetiye Take time,
waa tahay mar kale isku soo laabad wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal idil ahaantiinba si walba oo aad noo maqlaysaan iyo si kastoo een, codkeeda noo idiin soo yaro gaarayaba een, waa tahay haddiinu halkaa kaga soo laabano heesta ay ku luuqeynayaan fanaanka codka baxsan fanaanka hadii looga daba hara codka ee xaawo kid iyo iyo dabcan faarax murtiile wala heestu waxbay ka hadlayso dad badan aabacaa waxaan aqsan ba cabdifataaxow marka in bal heestu waxaan u malaynaa cabdifitaaxa jeebka kasoo bixiyo sanadadan dambe oo dhan jeebka gadaal ugu jirta bal cabdifitaax intaan ula hawar waxaanba meesha waxaan ujeedaaba nin cumar la dhahayo asaga dhanba si kala noqda bal cumar soo dhowow
faiso waa mahadsantahay habeen wanaagsan dhammaanta asxaabta raadiyo codada ku xiran waxaa leeyahay meel walba joogaan habeen wanaagsan inta ka qayb qaadanaysa barnaamijka muyuusiga iyo salaamaha waa idin salaamaya adiga iyo cabdifitaax oo barnaamijkan daadahinaya marka cabdifitaaxa waxaa u malaynayaa n waxyaabihii jeebka dambe ugu jiri jiruu la soo baxa ilaa sidaadoo kalena cabdifitaax maaha waa ogtahay wuu ka baxay shabaqii iyo wixii daadsanaa jiray n arrimihii cabdifitaax waa ka baxa wuxuu noqday nin wax kala
dabcan cumaroo een, jab- dabcan shabaqa uu een, cabdifitaax ka baxay ama ani aan ku jiro muxuu yahay bal noo faahfaahay anii dhegeystayaasha
arrintan waxaa rabaa inaan dib u dhigo aan barnaamijka aan gabagabadiisana uga faalloodo arrin dheer weeye sheekooyin badan aniga cabdifitaax waana dhex maran caawa adiguna waad ogsoon tahay dhegeystayaashana caawa waa uga faalloon doonaa laakiin waxaa si ogeysiinaya cabdifitaax een, heesaha iyo caawa dabcan waxuu barnaamijka kusii gudbinayo dadka waa dareemi karaa marka cabdifitaax waxaa leeyahay saaxiib hambaliyo maadaama hambaliyihiisa aan la soo daahay barnaamijka caawina qabta kuma fiicna
cumar axmed ibraahim aada u mahadsan tahay saaxiib barnaamijka ayaan u guda gelaynaa saaxiibadana dhegeysanayow barnaamijku caawa aad u xiiso badan yahay wuu ka xiiso badnaan doonaa barnaamijyada aad hore u dhegeysateen barnaamijka waxaan barnaamijkan lagu talagalay inaan uga hadalno qofkii aad da- arsanaanta la gaari weysay bara- meherka aroosyada sida tahniyadaha marka aad dirayso marka hadda ciddii hal hal aa- aa ku gaari weysane caaway waa jimce halkan ayaad ka salaami doontiin saaxiibada na dhegeysanayow haddaan intaasna uga soo noqdo barnaamijka lambarada aad caawe toos nooga soo wici kartaan haddii aan ku hormaro wicitaanka fariimaha inta way jiraan wicitaanka waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal ayaa naga soo wici kartaan waa fura saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal ayaad naga soo wici kartaan mar kale haddaan ku celiyo wicitaanka tooska ah waa fura saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal waa fura saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal waa wicitaan oo keliya dhanka qoraal ama message cidda isku fiican yihiin hadda waa cidda isku fiican oo qoraalka hadda si fiican ugu dheeraysa waxay qoraal ama tegis message intaba noogu soo diri karaan fura lix toban iyo lix eber lix toban ayaad noogu soo diri kartaan furu waa lix toban iyo lix eber lix toban fura lix toban iyo lix eber lix toban ayaad fariimaha noogu soo hagaajin kartaan habeen wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal
mankii oo iftiin u bixii mandheliyo laas qoray ka muuqda miligsiga kumo howlak masuula musliga mootiye maxamed iyo roogay murtay mar kale habeen wanaagsan habeen qurux badan ayaan hawada idinka leenahay saaxiibadana dhegaysanayo barnaamijku waa muusiga iyo salaamaha raadiyaha cadaada f m tiisa siddeetan iyo siddeed dhibic shan magaratis ayaad ka dhegaysanaysaan cadaadada iyo deegaanada u dhow dhow f m taas ayaad nagala socon kartaan halka dhuusamareeb iyo deegaanada hoos yimaadaba aadna aad kala socotaan f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic eber ayaad naga dhegaysan kartaan lambarada wicitaanka mar kale haddaan ku celiyo waa fura saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal dhanka fariimaha waa lix toban iyo lix eber lix toban ayaad fariimaha noogu soo hagaajin kartaan dhegaystaha ugu horreeya caawe jaaniska u helay ayaan soo dhaweynayaa halo asalaamu calaykum walaal soo dhowow magacaaga iyo goobtaad naga soo wahayso ciise saaxiib habeen wanaagsan soo dhowow barnaamijka waa la socotaa mhm haye caawa maxaa noogu soo tala gashay haye yaa salaamaysaa mhm mhm ciisow Mhm, ciise aad u mahadsanta far baa ii taagan caawa qaas baan doonayaa yaad qaas u salaamaysa caawa faaiise xasan shariif ayaad qaas u salaamaysa waan kaaga mahad celinaa saaxiib sare sida quruxda badana barnaamijka noogala qayb qaadatay faaiise hadda caawa waa lagu salaamaya waxaan u malaynayaa salaanta inay kusoo gaartay saaxiib sare oo deegaanada hoos yimaada cadaadi naga soo wacay wuxuu leeyahay faaiise waan salaamayaa barnaamijku waa muusiga salaamaha f- dhankaas iyo waxaan aadayaa markaan saaxiibayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaaye F- dhanka faa'iiso iyo wacid- dhegeystaha markaan jaanis ku helwataanka
wataa cabdifataax waad mahadsan tahay bal dhegeystaha een, xiga ee qadka taleefonka ka dhex muuqanaya haddii aan markaan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum soo dhow walaalo magacaaga iyo halkaad naga soocayso maariya habeen wanaagsan een, walaal qaali aan kusoo dhaweynayaa dabcan saaxiibada aadka u xiran barnaamijyadeena ayaad ka mid tahay een, maariya soo dhawow bal caawa halkan salaanta niyadii aad ka gaarsiinaysaa Mm, waa taa maariya een, dabcan waxaan u malaynayaa dadkii oo dhan inaad soo salaanta marka al- een, amuu jiraahe qof ah markaas ilaa weydo aad is leedahay qof hebel baa ka tagta waa taa walaal qaaliya waan filayaa inuu kaa qaado markaas mid lacaynana uu hawada kuu soo marinayo maariya sidoo kale dhammaan n asxaabta radio cadadoon ugu horeeyo n sidoo kale waan kaa qaadayna habeenka kuu samaada ayaan ku leeyahay walaal qaaliya mhm waa tahay cabdifataax oo caawa haddee waxbaa dhacayo mar haddii cabdifataax uu meeshaan soo fadhiyo layaabaa jira bal cabdifataax oo kusoo dhaweyneynaa een, bal caawa maxaad noo fidaa erayadii oo dhanba waanba kala iloobo hadaladii oo dhanba ilaa nin dhan oo caruusa markaa bal cumarna iyo raggii lahaana waa kuwan wayba xanaaqin waxay leeyahaan talow ninka cabdifataaxa waa taa bulsho dhow
aad u mahadsantahay horta faa'isa mar kale habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaasha asxaabta in badan aan codkayga maqal oo in badan bar oo ay taageerta oo maaragtay oo ka mid ah dhegeystayaasha dhegeysta ku xiran mar walba f m tan raadiyaha cadaada f m t sideetan iyo siddeed dhibic shan magaraatiis ku- mar walba waxaan leeyahay waan idin salaamaya mar walba idinma ilaabin qalbiga ayaan idinkugu hayay marka alxamdulilah ilaah mahaddaas iskale dib ayaan shaqada ugu soo noqday warbaahinta marka waan filayaa inaan isii shaqayn doono maaragtay in aan codkayga ka boga doontaan dadka codkayga xiiseynayay marka kulligiin mahad ballaaran ayaan idiin jeedinaya marka faa'iisoy haddii mar la yidhi caruys walle waxyaaba badan oo dadka dhagooda kasoo guuxaya runtii waxaan leeyahay kun iyo kow jeer oo aad mahadsan tihiin inkastoo cumar oo hambalyada uu la soo daahay laakiinse faa'iisahay waxaan filaya cumar inay far u laaban tahay cumar axmed dib barnaamij qeybaha dambe ayuu mar kale ayaan ku casuumi doonaa oo studio ayuuba nala fadhiyaa marka saaxiibayaal barnaamijku caawe sida aan idiin sheegaba uu ka xiise badan yahay barnaamijyada aad hore usoo dhegeysan jirteen fariimaha ayaan markaan jaaniska siinayaa baa'iso annagoo isku soo noqon doona asalaamu calaykum dhegeystahan soo yidhi calaykum asalaam ayaan leenahay waa cali nuur waxaan salaam waxaan salaam u dirayaa le radio radio cadaada ayaan salaamayaa uu leeyahay saaxiib waan kaga mahadcelin sida quruxda badan barnaamijka uu noola qayb qaadatay dhegeystayaasha waxaan ka codsanaynaa fariimaha lambarkaan ugu talagalna inaysan soo wicin fadlan dhegeysto adigoona ixtiraamaya barnaamijka ixtiraamaya ha soo wicin lambarka fariimaha ugu talagalna wicitaan saaxiibadana dhegeysanaya hore ayaan idinkugu sheegnay mar kale ayaan ku celinayaa furuhu waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar ibar hal ayaad naga soo wici kartaan fariimaha ayaan weli cabdifatax waxaa laleeyahay cabdifatax fariimihii waad ilaabday maa jaaniska sii fariimaha ayaan faa'iisay kusii soconayaa dhegeystahan assalaamu calaykum uu soo dhihin wuxuu ku soo bilaabay waa maxamed oo maxamed laki oo jooga galinsoor waxaan s- waa- waan idin salaamay waxaan halkaan salaam ka salaamayaa inkastoo fariintaan ay isku soo dardaran ay isku soo dardar dhegeystaha waxaan ka codsanaynaa in uu fariimaha dhegeystayaasha markay noo soo diraan ay soo kala bixiyaan si loo akhri karo dhegeystahaani ayaan fariimaha marka waan ku laabanaya jaaniska haddaad siiso wicitaanka
waata waa mahadsantaha cabdifataaxow een, biligisaa qadka ka dhex muuqanaya markaan haddaan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum
calaykum salaam soo dhow walaalo magacaagii halkaad naga soo wacayso
waa maaqanta walaashay nuuriye waa xaafadda bakeed nuuriya habeen wanaagsan ayaan ku leeyahay soo dhow walaalo maxaad caawa nugu soo tala gashay ood barnaamijka kaga qayb qaadanaysaa
waa maaqanta walaashay aniga xaafadda talagala salaan mhm waan kusoo dhaweyneynaa
walaashay marka hore waxaan salaamayaa awooyaasha radio caadan waa salaamaya mhm
aasaan daadiyaasha barnaamijka waan salaamaya cabdifitaax awaayahan barnaamijka dambe ka maqnaa waa salaamaya soono awooyaasha radio caadan waa salaamaya dhammaantood Mhm.
waxaan kaloo salaamaya walaalahay dhammaantood waa salaamaya mhm hooyaday hooyaday aabbo waa salaamaya mhm
waxaan kaloo walaashii meeshan ka codsanayaa walaalna barnaamijkii kulanka dhalinyarada waliyahaas umadin waxaan jeclaan walaashii haweendiisa walaabta barnaamijkaas
insha allah haddii eebaha weyn raalli ka noqdo waan soo celin doonaa walaalo in waan rajaynayaa inuu barnaamijkaasi bixi doono asbuuca soo socda ee dabcan ugu hore ugu soo horeyso haddii eeba weyn raalli ka noqdo weeyaane n khamiista soo socota n waan rajaynaynaa inuu bixi doono waa tahay balcabditax haddaad fariimaha ku laabato
amaasantahay faa'iisooy fariimaha ayaan jaaniska markaan siinayaa fariimo caawa iska soo dabadhacayaan wallahi waxaa la siri amile caaw Mm, waa ka duwan yahay habeenadii kala faa'iisahay habeen wanaagsan dhegeystahan ku soo bilaabay waa cabdimahad oo jooga duleedka ma- maaragtay deegaanka kaxandho waxaan halkaan tahniyad aroos oo oo kal iyo laab ah aan ka gaarsiinaynaa aniga iyo asxaabtayda lamaanaha dunida iska calmaday ee magacyadoodu kala yihiin siciid cabdulaahi siciid yare iyo abaayadiis fartuun cali fartuun birmo oo arooskoodu mhm, fartuun birmo mhm, abaayadiis
hadda nin cabdifataax oo fartan burimada tii fanaanta idmiya calashan waa magaceeda ayaa lasoo qaatay abaayadiisna fariinta way ku jirtaa walle waxbaa ka dhacay oo arooskooda toddobiyo tobankii bishaan waa maantaan u malaynaya bishan sagaalaad uu ka dhacay ma- maaragtay deegaanka kaxandho ee gobolka galgaduud sida aan fariintaasi dhigays haddaan kaa qaldo n- naga raali noqo ayaan ku leenahay siday u u qoran tahay ayaan u akrinaynaa iyadoo ay ka soo qayb galeen xafladani abwaano culummo dha- iyo mas-uuliyiin ka tirsan uu yidhi maamulka galmudug ducaduna waa dhankiina ayuu leeyahay dhegeystayaasha barnaamijka caaway waan idin salaamay saaxiib waan kaa qaadnay waxaan leenahay mm, dhegeystayaasha miya annagu hadda caaw ka mid nahay faisa bal bal arrintaas adiga haddaad maxay kula tahay caaw dhegeystayaashii baan ka mid noqonay dhegeystayaashii barnaamijka mm, dhegeystayaasha waa ku dhegeysanaya ayaa u fahmaya een, cabdisaaxo barnaamijka marka ani adig kuma jirno salaanta haafka ka goosanin cade iska dhaaf dhegeystayaasha u gudbuucood waa maadsan tahay walle mhm, waa sida aad faa'iisa sheegtae wa- dhagaystahani waxaan leenahay labadaas oo d- saciid iyo fartuun oo dunida iska caalmaday waxaan leenahay gurigiina ha noqdo guriga eh, maaragtay lagu nagaado oo ubad kheyr qaba allaha idinkala siiyo wiil iyo caano wicitaanka ayaan markaan jaaniska siinayaa anigoo fariimaha usoo noqon doona caawa faa-iisooy aniga adiga caawa haddee war baa noo yaalla waan la arki doonaa bal mhm. dhegeystahan jaaniska u helay halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
calaykum salaam walaal soo dhowo magacaa goobta
waa mascuud oo jooga deegaanka caracab igu celi magaca saaxiib
mascuud wey mascuud mascuud miyac
haa soo dhowow saaxiib sare barnaamijka deegaankaad ku sugan tahay sidee looga dhegaysanaya caawa
si wanaagsan walaal dadkan u wanaagsan ka waraabo Ahe, caawa yaa salaamaysa caawa maxaa nugu soo tala gashay salaan tahniyad meher intaa maxaa nugu soo tala gashay Caawa.
Mhm.
caawa salaanaan kugu talagala ummad badanaan raacaa meeshaan ka salaamay haye bal haye soo daa
waxaa lagu horreyn salaamayaa diinta iyo macallimiinta iyo wala- walaalaha iyo meelkasta joogaan iyaga haye
saxaabada caracab doon ay baari karin saaxiibkiisa hadda ugu horreeyana waa salaamaya waa garto
waxaan kaloo caawa salaamayaa qaas waxaan u salaamayaa ayaan gabadha fartama yaqaanta Mhm.
oo waa ayaan raaxsadada salaamta saydi maaha waa ado cabdi cudurtaana ku salaamaya
waan kaa qaaday saaxiib sare saaxiib qaas qaas baan doonayaa intaas waa soo salaantay waa ay ku maqlayaan sida aan filaya hadday barnaamijka dhegaysanayaan hadda far baa ii taaganoo mascuudow yaad caawa farta hadda fartaas aan anu farlaan caaway far baa ii taagan fartaas ayadoo la xalin haddee hadde barnaamijka hadde suu noqon kara
warniyo waqaadkooda salaamay hadda Ah, ma sharqiyaad kuu daasan mascuudow sidaasaadan aadan salaanta u bixi karin miya
ma ma ma daasan laakiin niyo waa ayaanan u caawan salaama qaas ayaana qaas u salaamaysaa
waa qaas weyn weliba qaasku ma ahan midka iska sheegaa
aada umaasan tahay saaxiib sare aan kaaga mahad celinaynaa sida quruxda badana barnaamijka nogala qayb qaadatay midda aadna sanantani mid ka qurux badan hawada ayaan kuu soo marinaynaa faa'iisoy walle caawa dhegeystayaashu way dhaarsan yihiin markii la fiiriyo sida ay uga qayb qaadanayaan barnaamijka sida ay maaragtay dadku u salaamaan waxaa laga yaaba caawa jimc waa habeen farxadeed sida aan filaayo marka dhegeystayaal badan caawa dee dhegtay ku hayaan faa'iisooy bal adiga walle in badan codkaada waa maqlayay faa'iisooy laakiin caawa toosaan iskula fadhinaa adoo hadda markiina dhaardhaaranaya waan waan- markii aan stuudiyan soo gelaynana waan ku arkayay bal hayo faasi
waataa cabdifataaxa waxaa u malaynaa aniga inaan qofna salaameyn qofna isoo salaameyn marka salaanta oo dhaba duuduub ha igu dhaafta le
faisay waxaan u malaynaa caawa inay far kuu qarsoon tahay laakiin waan kaa daba tegi doonaa fartaadaas meeshay gaartana waan arki doonaahe wicitaanka ayaan mar kale jaaniska siinayna annagoo farriimaha aadi doona halo asalaamu calaykum
calaykum salaam walaal soo dhowo magaca goobta
waa cumar ciise xafad iyo birjoogo iigu celi magaca saaxib cumar ciise xafad iyo birjoogo cumar barnaamijka biyo guduud caawa sidee looga dhegaysanaya saaxib aadan uga xumahay dhegeystayaasha waxaan ka codsanaynaa codsi waxaa naga saaxib haddaadan doonayn barnaamijka inaad ka qayb qaadato dhegeystayaasha jecel inay barnaamij ka qayb qaataan ha ka buuxin fadlan waa naga codsi barnaamijka anshaxa uu leeyahay nala ilaaliya saaxiibadana dhegeysanayo barnaamijku haddii markaa soo wacdo waa inaadan joogin meel dabeel ku- ay ka socoto meel barnaamijka buuq badanna waa inaadan joogin markaadna soo wacayso Si- na ixtiraam sidaan ku ixtiraamayno dhegeystayaal barnaamijku waa barnaamijka muusiga salaamaha wicitaanka ayaan ku laabanay halo asalaamu calaykum qadka telefoonka ayaa ka go-ay fariimaha ayaan markaan jaaniska siin doonaa fariimo dhowr ayaa noo yaalla cabdifitaax waxaa leeyahy fariimaha ma akhridiin caawe fariimuhu waa dhowre waan akhrin doonaa fariimaha jaaniskooda markaan waan siin doonaa ee wicitaanka ayaan jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة walaal soo dhowow magacaada iyo goobta aad halafalow caawe naga soo leedahay
الله وقد رزقت حافظ بطيل iigu celi magacaaga
وقد رزقت حافظ بطيل Mhm, haye galo haye habeen wanaagsan walaashay soo dhowow haye caawa maxaa noogu soo tala gashay
أعرف أنكم تتلقون haye
waxaan salaamayaa walaalkay cabdiraxmaan maxamed aamiin oo jooga Mhm, een, magaalada abaado waa garta
waxaan kaloo salaamayaa walaalkay nafro maxamed aamiin oo joogta magaalada abaado waa garta
waxaan kaloo salaamayaa hooyaday aabbahay iyo macallimiintayda waa gartay
intaasaan salaam walaashay intaas waa soo salaantay waxaan filayaa hadday ku dhegaysanaya inay kaa qaadeen laakiinse farac ii taagan caawa farabtaas ii taagan ayaan doonayaa
maxaana ku martaa fartaas ii taagan caawa qaasaan doonaya qof qaasa aan raba caawa oo aad salaanto haye yaa qaas u salaamaysa caawa qaas kuwa
waxaan qaas u salaamayaa Aha.
faafiiskay cod gacan rable oo jooga xaafadda galbeed saaxiibka waxaan filaya inuu kaa qaaday sida quruxda badan aad barnaamijka nogala qayb qaadatona walaashay waan kaaga mahad celinaynaa barnaamijka hees maarad waxaa la soo gaaray dhextaalkiisii saaxiibadana dhegaysanayo barnaamijkuna waa muusiga iyo salaamaha oo aad maaragtay kala socotaan f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan migratis saaxiibadana dhegaysanayo bal markaan aan ku wada nasanno heesta barnaamijka dhextaalka waa kadib fariimaha ayaan dib markaan iskugu soo noqono ayaan jaaniskooda siin doonaa eebbaweyne hadduu idmo
hablaha dunaydan dhex jooga adaa dhul dahab u muuqsan dabtii waxaad tahay hormudka dhammaan ku daydan farxeedo hablaha dunaydan dhex jooga adaa dhul dahab u muuqsan dabtii waxaad tahay hormudka dhammaan ku daydan farxeedo dhammaysbaatahay nasray daliil mabalidu xumaa tigaabadu tahay hal door tigaabadu tahay hal door dhammaysbaatahay nasray daliil mabalidu xumaa tigaabadu tahay hal door tigaabadu tahay hal door gabeel baad tahay quruxda gobya dhaladkii qarniga gabeel baad tahay quruxda gobya dhaladkii qarniga dabaaladu ay xuseen rabbina u dhameeyey sharaf dayii ku arkaa qancee dhibaatoha mudan nasraa dhibaatoha mudan nasraa qabel baad tahay quruxda gobya dhaladkii qarniga qabel baad tahay quruxda gobya dhaladkii qarniga gabaaladu ay xuseen rabbina u dhameeyey sharaf indhihii ku arkaa qancee dhibaatoha mudan nasraa dhibaatoha mudan nasraa ليلة قرقر نديه جوقا إحدى ذا قياسا موقع ضلال وعلي أنانكا وحتى هيدي مندوما الليلة قرقر نديه جوقا إحدى ذا قياسا موقع ضلال وعلي أنانكا وحتى هيدي مندوما sidaad ugu daadan guushaa asbaad tahay miila dheere raxmaan kuma kala dhantaalo raxmaan kuma kala dhantaalo sidaad ugu dhaadan guushaa asbaad tahay miila dheere raxmaan kuma kala dhantaalo raxmaan kuma kala dhantaalo gabeel baad tahay quruxda gobya dhaladkii qarniga gabeel baad tahay quruxda gobya dhaladkii qarniga gabaaladu ay xuseen rabbina u dhameeyey sharaf dayii ku arkaa qancee dhibaatoha mudan nasray dhibaatoha mudan nasray dabeel baad tahay quruxda gobyo dhaladkii qarniga dabeel baad tahay quruxda gobyo dhaladkii qarniga dambaaladu ay ina u dhameeyey shalay ibnii ku arkaa qancee dhibaataha mudan nasaay dhibaataha mudan
waa tahay haddiinu halkaa kaga soo laabano heestaasi aadka u qiimaha badan ee ku luuqeynaya fanaanka axmed rasta mhm heesta hablaha dunida baadaa u sita mhm waa taa bal cabdifataax maxaa heesta kaaga baxay
waa mahadsantahay faais walle heesta way kugu socota saan filaayay heestan waa hees xulasho sidaan u filaayo waa hees hadda wax badan ka turjumaysa markii la fiiriyo
waa tahay oo, wax badan bay ka turjumaysaa marka dabcan anina ma soo xulino hadde axmed rasta dabcan waa fanaanan taageeraya waxaa kuu jeedaa adigoo si kale wax
waa mahadsantahay faais oo iyo habeen wanaagsan dhegeystayaasha meel walba ay joogaan mar kale waa salaameynaa walle aniga faaisahay heesta in badan waan la sii raaciyay eryada markan fariima ayaan jaaniska siinaynaa sidaan hore u ballanqaadnaba wicitaanka annagoo siin doona assalaamu calaykum dhegeystahan ugu soo bilaabo wacalaykum salaam ayaan leenahay waan idin salaamay waa muno mar maanka oo joogta magaalada cadaado waxaan salaamayaa muslimiinta dhammaantood waxaan si qaas ah u salaamayaa hooyaday waad mahadsantihiin walaal waad mahadsantahay sida aad u barnaamijka uga qayb qaadatay fariinta ku xigta assalaamu calaykum calaykum salaam ayaan leenahay waan idin salaamay daadiyaasha barnaamijka iyo asxaabta gaar ahaan taa'iso xasan shariif weriyaha codka baxsan allaha inoo kaadaayo guul iyo gobonnimo waad mahadsantahay walaal sida quruxda badan aad barnaamijka noogala qayb qaadato waan kaaga mahadcelina fariinta ku xigta assalaamu calaykum waan ku salaa waan idin salaamayaa walaalahayga salaanta iga guddooma waa iftin oo joogta karaamo waxaan salaamayaa soomaali weyn oo dhan waxaan salaamayaa hooyo macaan aabba macaane iyo walaalahay oo oo kale ah abbaayo fahma fiyoore iyo abbaayo faa'iso caddeey iyo abbaayo hiba hilaac iyo abbaayo nejmo iyo abbaayo ikran iklan iklan walle iklan bal naynaas baan u- aan u fahmay haye iglan faaiso ma e- ma- ma- ma- magacba mase waa maaragtay naynaas bay kula tahay aniga waxay la tahay in magac uu yahay Een, dabcan cabdifataaxow sanadadii dambe markii loo fiiriyo waxaad moodaa magacyada een, kuwa oo macnaha marka inay si si kale naqanaya marka england waa magac caadi aan malaynaya haddii qofna naynaas wuu ka dhigan karaa dabcan
waa mahadsan tahay waan ka gudbaynaa iyo iyo fariinta weli sii socota fariinta haddaan sii wado iyo asxaabta qaraabada iyo iskuulka asxaabta ay la dhigato dhammaantood waan salaamayaa oo kale ah abbaayo maryamo abbaayo nafiso abbaayo idil abbaayo fallin abbaayo fadxi abbaayo xaliimo abbaayo juweeri ayaan u fahmay fariintaas dhammaan waan salaamayaa walaalahayga iyo asxaabta dhan assalaamu calaykum ayay soo tiri fa- maaragtay codsi heestii fariin jacayl ayay dhegeystaha soo codsatay waan kaa walaal haddii waktiga inoo saamaxo waan kuu soo gudbi doonaa assalaamu calaykum dhegeystahan soo yiri wacalaykum assalaam ayaan leenahay waa macalin cabdiweli xaaji oo jooga l- looma weydo waxaan salaamayaa faa'iso xasan shariif cabdifitaax iyo cumar salaantu waa idinka dhexayda salaanta waa fariintaas waxaan u malaynayaa inay isku dardarsan tahay fadlan fariinta markaa dhegaysa soo qoraysid naga soo kala bixi waa naga codsi waan idin salaamayaa cod idaacadda radio cadaado waa cali cali n- qurux oo jooga sacuudi Ar- carabiya walle sacuudi carabiya ayaan joogaa oo leeyahay waxaan salaamayaa jaamac cayrow iyo waxaan salaamayaa mustaf yare saa u taqaanaan eebe ha igu salaame saaxiibayaal inkastoo waxaan filayaa dhegeystayaasha marka ay fariinta soo dirayaan waa naga codsi fadlan dhegeyste fariinta markaad noo soo diraysid inaad soo kala bixido isku day waa naga codsi dhegaystayaal meel walba oo joogtaan habeenku ha idiin wacnaada ayaan idin leenahay waxaan idiin samaado fariinta gacanteeda soo qabatay markaan ayaan jaaniska siinaya anoo wicitaanka jaaniska sii doona assalaamu calaykum magacaygu waa maandeeq cabdi oo ku sugan xaafadda bakiin waxaan salaamaya walaalkayga qaaliga ah cabdifitaax sooman iyo baa'iso dhayman habeen wanaagsan asxaabay igu ugu horeyntii waxaan halkan ka salaamaya dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan salaan salaan weyn sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan familkayga oo idil ay ugu horeyso hooyo macaanto iyo aabba macaane waxaan kaloo salaamayaa dhammaan asxaabta ku xidhan warbaahinta radio cadaado wiilal iyo gabdhaba jimco wanaagsan habeenku ha idin wacnaado goodby ayuu dhegeysaa soyer walaal waan kaaga mahadcelinaa sida quruxda badan aad barnaamijka nagala qayb qaadatay faciis wey waan kugu soo noqon doonaayo caaway far bay taagan bal aan wicitaanka jaaniska siiya markan halo asalaamu calaykum
calaykum asalaam walaal walaal soo dhowo magacay goobtaad naga soo wacayso
walaal waa sayid sayid sayid sayid sayid saacid mudras haye xaggee joogtaa naga soo wacaysaa
furti fadayaaq furti foora barnaamijka waa la socotaa
aad iyo aad haye haddaad la socotay caawa maxaa noogu soo dala gashay
waxaan kugu soo talagalay walaal waxaan islaamayaa horta marka hore Mhm.
goobtaa sheegada ah haye soo deegaanka cabur waa walaala cabur waa waa gartay
waa saacadiyo dheema waa gartay
dhammaan waxaan salaamayaa inta magacayga muuqda garanaysa waa gartay
gabadhaasna aad yaa gabadhaasna raasatan baa islaamaya
aad u mahadsantahay saaxiib sare sida quruxda badan aad barnaamijka nagala qayb qaadatayna waynu kaaga mahad celinaynaa barnaamijka qaybihiisa dhexe ayaan ku guda jirnaa waa muusiga iyo salaamaha caaway barnaamijku walle maaragtay markii la leeyahay fara kuu taagan faa'iisooy wadnaha ayaa aad waxaad dareemaysaa adeegna adeegna si kale ayaad noqonaysaa bal faa'iisooy wicitaankaas ayaan kaa horumarinayaa caawa way ku haysataa hadda bal sida aad yeeli doontaa halo asalaamu calaykum walaal soo dhow magaca goobta aadan uga xumahay dhegeystayaasha in badan waan la hadalnay dhegeystayaal fadlan haddaadan doonayn inaad barnaamijka kala nagala qayb qaadato na ixtiraan oo barnaamijka anshaxa u yaala ilaali wicitaanka ayaan jaaniska siinayaa halo asalaamu calaykum walaal soo dhow magaca goobta
waa adduunka jooga deegaanka araad magaca igu celi saaxib adduunka wanaagsan barnaamijka waa deegaanka aad ku sugan tahay see looga dhegeysanaya caawa
si aad iyo aad haye caawa maxaa noogu soo tala gashay
salaan yaa salaamaysaa
waxaan salaamayaa saaxiibkayga jooga deegaanka jeejineed waa oo la yidhaahdo iskiraaji waa gartay
waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waa gartay saay waxaan fara salaamayaa shaqaalaha qaadka gobolada dhexe waa gartay
waxaan salaamayaa saaxiibkayga oo jooga is- isla deegaanka suugaanyare waa gartay
waxaan salaamayaa hooyo aabo mhm intuba inay kaa qaadeen intuba inay kaa qaadaan baan filayaa saaxiib sare waxaan rabaa khaas baan doonayaa caawa fara ii taagan bal fartaas haye
fartaas oo noqon karta fartaasoo noqon karta kaas yaad kaas saaxiib u salaamaysaa oo caaw kaasaa la iska rabaa la leeyahay qof aan kaas laga reebin haddee ma ma suurtagelaysaa la leeyahay caaw kaasaan doonaynaa
waxaan waxaan salaamayaa saabiriin oo joogta cawaayeed saabiriin ayaa si saas salaamaya mhm waan filaa inay kaa qaado haddii barnaamijka dhegaysanayso saaxiib salon kaaga mahadcelinayna sida quruxda badana barnaamijka nogala qayb qaadatay faa'iise ayaan kusoo laabanayaa markaanoo haddee sida aan hore idinkugu sheegnaba caawa faa'iiso hadda caaway waxaa la rabaa inaad isdifaacdo adiga hadda caawa way ku haysataayo faa'iisoy adoo in badan hadda telefoon la dhuudhuumanayan waan ku arkay intaan stuudiyaha soo gelin bal soo dhowo faa'iiso haye caawa waxaan doonayaa far baa ii taagan horta marka hore yaa salaamaysaa caawa waa fursad oo waa habeen jimcaad yaa salaamaysaa
acuudko ani waxaan salaamaa asxaabtayda ilaa hadda ama kasoo taga soomaa marka xaan ka salaamaa marka haddaaba jaanis ii siiday cabditaaca waxaa salaam horta marka koowaad ummadda muslimiinta ah een, sidoo kale soomaali weyn een, meel kastoo ay dunida dacladeeda ka joogaan intii maqlaysa reer galmudug waan salaamayaa een, sidoo kale asxaabta warbaahinta radio cadaada ku xirana meel een, dabcan magacyadooda ma soo wada koobi karo waan salaamayaa dhammaantood dhegeystayaashana sharaftan meel kastoo ay joogaan een waa tahay iyo sidoo kale walaalahayga faamiligayga een qaaska ah iyo sidoo kale een asxaabta warbaahinta een waan salaamayaa si qaasa hooyo macaan iyo aaba macaana u salaamayaa marka iyo walaalahayga qaaliga ah Mhm. wax kale inaysa dhimanayna malay cabditax faaisay intaba hadday caawa dhegaysanayaan barnaamijka waxaan u malaynayaa inay kaa qaadeen oo maaragtay kaaga mahadcelin laakiinse far ay taagan halkaas far bis ayaan doonayaa inaa hadde caawa aad maaragtay u reebto
laakiin fartas maxaa waa haddana madaxweyne noqon miyaa maxamed cabditax Ima- maya caa- waa caadi waa dha- madaxweyne no mm.
madaxweyne ka noqon
faaisay waad no- waad noqon kartaa ma xuma laakiinse farta ii taagan waxa ay tahay caawa aniga waxaan rabaa qaas qof qaasaan rabaa caawa inaan kaa reebo oo aad maaragta u salaamayso haddee qalbiga aad ku hayso mar walba hadda aad ka fikirto mar walba aad codkiisa haddaadan maqal aadan hadda aadan seexan karin waxna ku hagaagayn bal qofkaasaan doonaya caawa inaad maaragtay no naga anaga anagii dhegeystayaasha naga tixraan bixdo
dabcan waa qof een, hadhow way igu boodaya qof haddaan aniga halkaan si qaasa uga salaamo hadhiin qofkaas ma doonaya daba jaanisa haysataa Een, marka qofka dabcan goor iyo ayaanba laga walwalo dawa hooyo ma qof kale uun jiray owl maasha allah hooyo waa laga walwalaa laakiinse hooyo markii laga soo gudbo hooyo waa lama huraan sida aan ognahaba laakiinse markii laga soo gudbo hooyo halkaas aan ka soo tagno wax kale oo maaragta hooyo la mid ayaa jira bal kaasaan doonaa caawa aniga
haa sax Een, cabditaaxo kale waxaan u malaynayaa ma- halkaa u socoto waan dareemayaa laakiin haddana halka ca- qof qaasa ka salaamo wiil haddaan ka salaamo waxaa laga yaabaa wiilkaas gabar kor ka ilaashanayda inaad suuxdo tira allah ma wiilkii ani aan ku tashanayay faa'iisadii aaba salaamayda halkaas oo qof dhan uu ku khasaaro noloshiisa Een, marka kolka waxaa indaabka soo gala idiin sheegi doona
waa mahadsantahay faaisa caawa inay istifaacdo ayay isku dayeysaa oo in badan way ka meermeereysaa su-aalaha aan weydiinayno faaisa waan kaaga mahadcelina walaal qaaliya sida aad barnaamijka mataanaha ugu tahay caaway oo aad maaragtay barnaamijka halkan aad igala tabinayso waan kaaga mahadcelinaya dhegeystayaasha meel walba joogaan salaan sare ayaan u saaraynaa caawa waan salaamaynaa hadda wicitaanka ayaan mar kale jaaniska siinaynaa annagoo hadda qeybihii dhexena barnaamijka ku guda jirna halo halo
Halo.
asalaamu calaykum
Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu.
soo dhow kaabe magacaayo goobta aad naga soo wacayso
Walaalayaal soo dhawaatay waa raacday.
saadaq barnaamijka deegaanka aa ku suganta see looga dhegeysanaya caawa
Aad iyo aad ka wanaagsan.
saaxiib adigoo dabeesha ka fogaanaya oo dabeesha ka dheeraanaya haye soo dhowow
Waa dhowaa wiilal, waa dhowaa.
haye caawa maxaa nugu soo tala gashay
Salaan.
yaa salaamosa
Ummadda muslimiinta oo dhan meel walba ay joogaan.
mhm
Waxaan kaloo salaamayaa saaxiibkii mas'uudka oo jooga waa raacday.
mhm
Waxaan kaloo salaamayaa saaxiibkii oo joogta deegaanka carrada.
mhm
Halkaa.
waan garta far baa faraa ii taagan qaas baan doonayaa yaad qaas u salaamoysa caawa
Caawa waxaan qaad u salaamayaa saaxiibkay oo salaan kale iyo laab aan u dirayaa oo joogta deegaanka Muqdisho.
mhm
Halkaa.
waan filooyaa inay ka qaaday haddii ay barnaamijka dhegaysanayso saaxiib sar waan kaaga mahadcelinaynaa sida quruxda badana barnaamijka noogala qayb qaadatay aaladda taminta alaaf streamka hadday maaragtay gasara dhiyaha cadaado waxaan filayaa in ay ku maqli doonto eebba weyne hadduu idmo saaxiib waan kaaga mahadcelinayaa dhegaystayaasha ayaan ku laabanayaa waa maxamed laki oo jooga galinsoor waxaan idin waan idin salaamay cabdifitaax saaxiib la waayey waan ku salaamayaa ayuu yidhi waan ka qaaday saaxiib oo saaxiib igu qaali ayuu yidhi oo maaragtay saaxiibtayda oo la yidhaahdo may naftayda may dhiiggayga may xubbigayga may Mhm, may loofkayga macaan ii noolow magacaas waxaan u filayaa in uu maaragtay dhegeystaha uu ka soo tegay laakiinse oraahda uu noo soo qaatay may qalbigayga may xubbigayga mm, markaan maqlo faiso maxaa maxaa dareentaa
Ee, maxaan dareemi la caadi waaye macaa eraba waa afka soo baxasee camal abtaawo
ereygaas qalbiga haddii la la geeyo qalbiga haddii la dhex geeyo mhm, maxaa maxaa is leedahay maaragta waayo qofka may qalbigayga ma lagu yiri horta weliga
walaalow adiga yaaba cabditaawo caawa camaleyna anaa iisoo labisato Ee, marka aniga walaahi ereygaas haddii xataa qof uu dhahayo wax baro bale ma wax shay hadal weyn mabu arkaba faa-iisoo kale qof iiriya ila mid taa marka wax weyn agteeda kama ahaa la isdhihi karaa ani ahaana isdhihi karaa qofka dadka kale igama warhaayaan marka waxaan maleynaa dadka dad badan waxaa jira may dhuuxo allo waaba ooyayaanba yaa badana marka anu ma fahmi karo sababta dadkaasi iyo waxyaabaha ka dambeeya bal waa tacabtaax malaha waxaan maleynaa hadda waxaan ku jeedaba adigoo si kala noqday
runtii ereygaas maaragtay may qalbigayga may xubigayga may dhiigayga may loofkayga markaan maqma mar aha, waxaan u malaynayaa faa'iiso dad badan inuu qalbigooda saameyn ku reebi kara ereygaas marka ay maqlaan waayo in badan waa soo jiidasha ayaa la dhihi karaa ereyadaasoo qalbiga way u roon yihiin faa'iisooy haddii lagu yidhaahdo waxaan u malaynayaa faa'iisooy in maaragtay haddee mataqaana faa'iisooy hadda xagga lama- lama lama soo koobi karo waxyaabaha la dareemayo balse dhegeystayaal barnaamijku waa muusiga islaama qaybihii dhexana waan ku guda jirnaa dhegeystayaal waxaa naga dardaarana in barnaamijkii galab wanaagsan oo aad dhegeysan jirteen shanta galabnimo insha allah uu berri sidiisii kusoo noqon doono eebba weyne hadduu idmo uu soo geli doono barnaamijkaas insha allah fa- cilado farsamo ayaa maalmahani jirtay sidaas darteed ayuu barnaamijku baaqbaaqinaya balse waxaa naga dardaarana in uu soo geli doono berri haddii eebba weyne idmo dhegeystayaasha ku xiran waxaan ogeysiinaynaa in berri uu jiro barnaamijkii galab wanaagsan qaybtiisa murtida iyo madadaalo ayaa berri jirta F- sidaas la socda ayaan idin leenahay Dhege- bara- dhegeystayaalna waxayna soo weydiiyeen in barnaamijka kulanka dhallinyarada dib loo soo celiyo wuu soo noqon doonaa eebba weyne hadduu idmo khamiista soo socota waad dhegeysan doontaan barnaamijkaas insha allah sidaa ugu dhaqsiyaha badan mar walba waxaan jecelnahay inaan naga naga maaragtay aan naga xaqabtirno waxyaabaha aad u baahan tihiin dhegeystaha wicitaanka iyo faa'iiso
waataa cabdifataaxow in dhegeystayaal dhowr ayaa qadadka taleefonka soo buux dhafinaya doonaya inay barnaamijka ka qeyb qaataan dhegeystaha qadka taleefonka ka dhex muuqan haddaan soo dhawo alo asalaamu calaykum
Waalaikum salaam.
soo dhow walaalo magacaagii halkaad naga soo wacayso mhm soo dhow mhm haddii waqtigu noo saamxo walaal qaliya codsigaaga waynu kuu tixgelin doonaa haddii eebbaweyne raalli ka noqdo waa tahay n cabdifataax waxaan u malaynayaa markaa adiga laf waa tahay waxaan u malaynayaa caawa haddee maadaama n mhm, markii ayaan lagu waayey kadib n caruus iyo markaa kadib soo laabatay n timid caaway bal waa tahee caawa timid maxaasida waa mideeda kale halkan bal maadaama barnaamijka muusigiisa islaamaha uu yahay waxaan jaanis kuu siinayaa bal caaway dad badan oo aad salaanta taleefonka la gaari weyday inaad tiraa waa ku salaama
faa'iiso waa sidaas sheegtaba dad aanan maaragtay telefoonka la gaarin waan ku salaamay way jiraan oo maaragtay walaahi runtii in badan aadan ugu faraxsanahay inaan mar kale kasoo dhex muuqdo warbaahintan raadhiha cadaado oo in badan deegaanada cadaado laga dhegeysto iyo deegaanada hoos yimaadaba runtii aadan ugu faraxsanahay faa'iiso inaan caaway mar kale shaqo wadaag aan noqono runtii marka dhegeystayaashana mar kale waan uga mahad celinaya sida ay in badan ugu xirnaayeen oo maaragtay idaacadan raadhiha cadaado marka runtii aniga waxaan salaamaya caaway dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan inta maqalkayga muuqaygayga intaba taqaanba waan salaamoyaa waxaan kaloo salaamayaa aabba macaane oo igu qaaliya in badan hooyo macaanto oo iyaduna in badan la-aanteed aan halkan fadhiyeen marka intaba waan salaamoyaa waxaan si khaasa hadda khaasa dafaa'iso aniga lagama rabo saan filaayo caawqaas ma jiraan filaa xaggayga
maya laakiin qaaska n n ma ku xirna xataa gabadhii in xalno dimaashiyaa meesha ku xusto xaqeedaa ka tegayaa
waa mahadsan tahay faaisoy sida aad sheegtaba lagama tegi karo qof xaqiisana inaad inaad maaragtay xa- aa ka xaqirto ma fiicna balse waxaan salaamayaa qof igu qaaliya noloshayda qeyb weyn ka qaatay oo maaragtay halkan hadda wuu iska dareemi karaa qofkaas magaciisa inaa carabaabo micno ma soo kordhinayso may qalbigayga may dhuuxayga may noloshayda Aha, m- may hadda qaar haddaan ilaaba hadda faa'iisaay adaa la rabaa hadda inaad ii sheegto waayo maaragta waa ilaabi kara bili aadan ahay marka may naftayda may dhuuxayga may dhiigayga may loofkayga intaba waysu waan waan maaragtay waxaan leeyahay salaan kaliya galaaba oo qalbiga ka soo gooday ayaan kugu salaamoyaa walle hadda faa'iisooy dhegaystayaashana mar kale waan salaamaynaa haddee barnaamijku waa muusiga salaama qaybihii dhexaana waynu ku guda jirnaayo caaway fari kama qodna barnaamijku qaybihii ugu dambeeyana faa'iisooy barnaamijku waan maraynaaye bal haddii adiga dhankaaga caawa maxaa noogu soo talagashay horta faa'iisooy barnaamijka in badan dad badan waan maaragtay dhegeystayaashu way ku jiraan bal dhegeystayaasi haddaad jaariska siiso faa'iiso
waa tahay in anagoo qaybihii ugu dambeeyeyna cabditaaxo isla sii maraynaa ee dabcan dhegeystayaasha dhegeystaha qadka taleefanka dhex muuqana da soo dhawo alo asalaamu calaykum
calaykum salaam soo dhow walaalo magacaagii halkaad naga soo wacayso
walaalaha duuleysa waa loo muudiyo waa tahay hadii la socoto barnaamijka gudagal bal maxaad caawn ugu soo talagashay ood barnaamijka kaga qayb qaadanaysaa
salaan walaal mhm
aan salaamaya muslimiinta qaar kasoo joogaan mhm walaa wala raaja aad mhm
sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay xasan daayira jooga loo muudo mhm
cabdifitaax oo mane mhm
saaxiibka xasan shariif intaas salaam walaal
waa tahay walaal qaali waad mahadsantahay sida wacanad barnaamijka kaga qayb qaadatana waan kaaga mahadnaqayaa waa tahay n cabditax waxaa isla sii marayna qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka n bal dhegeystaha ugu dambeeya fariintiisa aan u aqri doono
aad aa mahadsan tahay faa'iisooy dhegeystaha ugu dambeeya oo fariintan jaanis ku helay inaan u aqrino waa maxamed laki oo jooga ganisoor uu soo laabtaan filaa dhegeystahaasi waxa uu leeyahay waan idin salaamay cabdifitaax saaxiib la waayey waan ku salaamaya uu leeyahay fariintaas waxaan u malaynaya inaan mar hore aqriyey saaxiib waan kaaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan aa barnaamijka noogala qayb qaadatay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka muusiga iyo salaamaha ayaan isla soo gaarnay dhegeystaha ugu hal iyo laba ayaan jaaniska siinaynaa oo dhegeystahaasi laba dhegeysta oo qura ayaan jaaniska siinay waan soo xidhina waqtiga ayaa naga dhacaya saaxiibadan dhegeysin halo asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatullahi waxaa soo dhowo magacaaga goobtaa naga soo wacayso
Hello, waa lad magaleeraad waxaa joogta
barnaamij dhow walaal mm, barnaamijka waa la socotaa
aa haye caawa maxaa noogu soo tala gashay
waxaan kusoo talagalay meeshaasi salaamyadu saaxiibkeyga loofkeyga waa gartay
aa iga dhegeysa marka haye yaad khaas u salaamaysaa marka caawa
kaas waxaan salaamyadooda waxaan salaamayaa saaxiibkeyga jooga laafta dheere oo ah Mhm. ada ada ada umaas aada umaadsantahay saaxiibsa sida quruxda badan ah barnaamijka nagala qayb qaadatay ma sii wadi karna barnaamijka waqtiga oo naga dhacayo awgeed guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii muusiga salaamaha oo caawa si wada jira halkaan idinkaga daadahaynayeen faa-isa xasan shariif iyo anigoo cabdifitaax cabdullahi dhariswamane intaan barnaamijkan barnaamijka qurux badan iyo mid ka wanaagsanba ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabaday miyaan ku cajabinino dumarku idiili kacalmanin maxaadii colaadisaa cilihi cilihi ciligu beertaaniga